waxaan maalinood kolley safar uga baxnay magaalada muqdisho ugu baxnay aan kaga qayb gelayno wadatashiyadii lagaga hadlayay mustaqbalka soomaaliya laba kun iyo lix iyo tobanka oo aan maanta oo ay jimco tahay kaga soo ka soo noqonnay waxaan u malaya wadatashigaas dadku wax badaan bay ka sugeeyeen gaar ahaan reer kismaayo ama reer jubbaland oo lahaa gogashii hore lagaga hadlayey lana sugayey waxa ka dambeeya dhici doona iyo gogashaasi wixii ay dhashay waxaan rabaa inaan u caddeeyo dadka arrintan borosaas dheer oo danta soomaaliya lagaga hadlayey bay ahayd annagu haddaan reer jubbaland nahay waxaanu qabannay gogol soomaaliyeed soomaali ay isugu timid ay ku tashanaysay madaxda soomaaliyeed ay kaga wada hadlaysay wejiga uu yeelanayo baarlamaanka soo socda iyo mustaqbalka election ka dhacaya bisha agost ee soo socota aan ku jirno nooca ay noqon doonto dowladda iyo baarlamaanka lasoo xuli doono waxaan odhan karaa waan ku guul daraysannay hogaamiyayaashii soomaaliyeed ee isugu yimid madashii kismaayo inay kaga tashadaan oo ay ka go'aan gaadhaan mustaqbalka soomaaliya waxa uu noqonayo qofku inuu sheegto inuu faylgaroobay oo arrintaas ay nasiib darro soomaaliya u ahayd ceeb ma aha arrintaas waxaan leeyahay waan ku faylgarownay way noo suurtoobi weyday ase hogaamiyeyaal soomaaliyeed inaan meel saarro oo aan meel dhigno oo waxay dadku naga sugayeen aannu nidhaahno waxaas aannu ku soo heshiinay waxaana keenayey oo sababtu ay ahayd iyada oo shayga asalka ahaa ayna ahayn waxa laga hadlayey qof waliba laga yaabo inuu ka hadlayey wax deegaankiisi ay u soo direen wax dadku ka turjumayay ay soo fareen iyo wax dadku ay ka hadlayeen taa waxay noqonaysaa markaa haddii ay noqoto hogaamintu inay raacdo dadka iyo waxay leeyihiin iyo dareenkooda waxaa lumaya hogaamintii taas markaa mayna noo saamixin inaan ku heshiinno shayga asalka ahaa iyadoonaan waxba ku heshiinin baanu ku kala tagnay waxay ahayd fursad soomaaliyeed soomaali ay ku wada hadlaysay soomaali keligeed ay ahayd aan cidi ku dhex jirin laakiin saan idiin sheegay macaalasafi shadiid maanaan ku guulaysanin waannu ku faylgarownay annagoon waxba ku heshiinin baannu ka tagnay sidaasaa waxaa la isugu yeedhay muqdisho iyadoo ay noo yeedheen international communitiga oo arrimaha soomaaliya aad ogtihiin dee inay dhan walba ka taageeraan iyagu ay gacanta inta badan kula jiraan anu aanu bixiyo beeshii lixaad oo kale inay yihiin oo ka haddii la iska buuxiyo iyaguna ta lixaad oo kale ay noqon karaan inay noo yeedheen oo la yidhaahdo haye soomaali ka warbixiyo taladiinna sheega annaga reer jubbaland baan matalaynay arrintan dadkaa loo bandhigay waa la weydiiyey waxaa lagu qabtay garbaharey dhoobley iyo kismaayo reer jubbaland waxay ku codeeyeen oo ay doorteen aqalka hoosena in lagu soo dhiso district degmo aqalka korena in lagu dhiso gobol sidaasu aha waxa ay geeyeen laakiin dee qof waliba waxa uu doonayo inuu helo ma aysan hayn shardi qof waliba wuxuu doonayo inuu helo markaan halkan joognay waan isku dayna inaan compromise sama samayno tanaasulaad badan samayno soomaalidu isu tanaasusha laakiin maysan noqonin sidii xaqi ahaan la doonayay ma doonayo hadda markaa inaan hogaamiye hebel saasuu ahaa hebel saasuu ahaa kani boqor buu ahaa intanadana nin waliba markuu meesha jooga waxaa weeyaan qolaa ka dambayso oo haddaan geesi mowqifkii lasoo faray ku adag haantii dhinaca haysta hiiroo aan loo arag de waxaweye ninku hadhow xageebu ku noqonaya nin waliba waa isdhariijintu inaan faylgarowna arrinta sababtada ah war maa yaalla waan tagnay waan la wada hadlay international community waxaa la yidhi soomaali hogaamiyayaasheedii baa tihiin waxbaa laydinka sugeeyey saddex bilood baa laydin sugayey caalamkao dhan baa idin sugayey maxaad haysaan anu bisaraaxa waxaan u sheegay inaannu faylgarownay aanaan waxba haynin dadku waxayna moodayaan aanaan ahayn ceeb miyay tahay arrintaas inaan idhaahdo waan faylgarownay oo dadku waxayna moodayeen ma nihin ceeb maaha intaasaan sheegnay kabacdi waxaa layidhi waa laydiin talinaya waxay noqotay dowladdii federaalka in layidhi go-aan keena international communityguna waxaan qaadanaynaa go-aanka ay dowladda federaalka gaadho prime ministerkii yaa noo yimid madaxweynaha iyo option bay keeneen optionkaasi nooma cuntamayn waxaan idhi optionkaasi maya nooma cuntamo kii lanoo soo dhiibay maaha ani qoladaan ka imid ma oggola waxaasay rabtay oo waayo intaasoo gobol oo jiriya intaasoo istayd mid walba haddii la yidhaahdo wixii loo soo dhiibay baa la qaadanayaa wax intee leg baa ka imanaya waxay noqotay natiijadii ugu dambaysay inuu prime ministerku soo fadhiisto iyo madaxweynaha iyo oo yidhaahdaan annagu dowladda federaalka waxaanu qaadanay sidaa iyo sidaa iyo sidaas ma aha waxaan soo jeedinnay ma aha waxaan ka hadlaynaa international communitiga ama beesha lixaadna waxay tidhi kaasaannu taageeraynaa isagaan raacaynaa mar haddaad idinku feelgarowdeen dadku hadday raadinayeen qolo waliba inay boqol kiiba boqol waxay doonaysa ay soo hesho cid helaysaa ma jirto kolley anigu jubbaland baan ku soo noqday labadii boosishan aan wadanay midkoodna maanaan ku guulaysan tii gobolkana maanaan helin tii degmadana maanaan helin waxaa lanoo yeedhiyeen haddaan annagu tala keeni weynay waxaa lanoo sheegay in sidaa iyo sidaa iyo sidaa la yeelayo dowladda federaalka iyo international communitiga oo gacanta ku hayo oo ku raacay su-aasha taalle waxaa weeye fulinteeda iyagaa iman doona dowladdii federaalka ahayd iyo international community way imanayaan deegaan walba way tegayaan sida loo fulinayo iyo say u fulayso iyagaa ka hadli doona iyagaa ciddii wax qabto qancin doonto laakiin annagu war wixii aad noo dirteenna sidaasaan waan ku feelgarownay inaannu idiin keenno soomaali baanan raadinaynaa in xal loo gaadho wixii la soo qaadi weyna de waa lanoo sheego waxaa la yidhi go-aanka dowladda sharciga ee federaalka iyo beesha lixaad ama international communitiga leh sidaasaa la idiin sheegay qaata fad ama hafadin haddaan idhaahdo baan maanta boqortooyo kale iska dhigoo idhaahdo warax baan idiin soo qaaday guul baan soo dheliyey waan soo diiday tagaan idhi kacaan idhi waxaasoo dhan aanu meeshay tegayaan ma garanay taas waa shayga dhabtaa ninkii wax kale sheegi iyo kaan sheegayninba dadka reer jubbaland hadday wax qabaan markay u yimaadaan international communitiga iyo dowladda federaalka haw sheegeen waxay qabaan kuwa koonfur galbeedtega haw sheegeen kuwa galmudugtega haw sheegeen kuwa puntlandtega haw sheegeen qolada meel kale sheegaysa haloo sheego cid walba haloo sheego laakiin annagu waxaan qabnay waan ku heshiin weynay wixii lanoo yeedhiyena waxaan idhi de waan noqonaynaaye boqolyaha naga dambeeyey idinkuna kaale oo waxu sheega waxaa laydiin sheegay marka waxay la tahay arrintaasi waa inuu warcadii aan u malaynaya waxba xanxanta iyo la soo qaata iyo xaggaa la yeela iyo waxay u kalifayeen inaan qirtay inaan feelgarownayna cidiguma khasbayso waan sheegayaa inaanu ku heshiin weynay reer jubbaland iyo reer kismaayo waxay sugayeen in lagu soo noqdo heshiis halkaan lagu saxeexo aniga lafteedaan diyaar u ahay sababtoo kii aan soomaalinimo iyo gogasha aan u dhignay haddii lagu heshiin waayo mid kale oo dowladda federaalka iyo international iyo laisu soo yeedhiyey in halkaan lagu saxo colayskeeda xaggeen gelin ma ila qumana taas markaa waan waxba hadda wax laysu saxeexayay waxaani layga raba midna ma jiro waa la soo yeedhiyey waa laysu sheegaya waa la qaadanaya dadku middaa ha qaateen wixii laga jawaabayo iyo waxa la odhanayo marka laydiin keena ka hadla haddii ay ahayd markii hore inaan dadka waxba la weydiinin go-aanka la soo gudbiyo la jeediyo ee la yidhaahdo maamulka ha ka wada hadleen maamuladu waxaan sileeya culayska maanta dhacay muusan dhicin laakiin waxaa maanta keenaya waxaa weeye dadkiiba cod la weydiiyey qolole waxay istiri wallahi haddii kiina laga tago idinkaa laydinga sagaa markaa isdhariijinta iyo khilaafka waxaan isleeyahay asalkiibuu ahaa taa markaan ka gudbo arrinta ciidamada baxaya waxaan arkayaa in walaahow badan iyo k d f xaggay u baxday bulugudud baa laga baxay xaggaa laga baxay diyaargarow baa jira howlgal loo diyaargaroobayo taa macnaheedu waxaa weeyaan in la isfudaydiyo dhufaysadii badnaa ee sanadaha lagu jiray laga baxo hubka wixii culusi aan loo baahnayn in furimo la geeyo dib loo soo celiyo ciidan howlgal iyo operation buundooyinka lagu xoreynaya qaadaya barnaamijkaasaa la bilaabayaa wakhtiga ugu dhaqsaha badan taasaa keentay markaa in ciidamada iyo culayska iyo waxa meelaha yaallee faraha badnaa ee la geli in la soo banneeyo badhaadhana waa laga soo howlgeliyo iyadiiyo kudhaawaa laisku xidhiyo buulaxaaji tanna buundooyinkaa la qabanayaa inay hadal noqotiya in kalena waqti dhow aan isweydiin doonaa aad baad u mahadsantihiin dadkana waxaan leeyahay soomaaliya mas-uuliyiinta aan anigu kow ka ahayna waxaa la rabaa inay dadkeedu isu tanaasulaan soomaalinimada la ilaaliyo waxaan ku fashilannay aan qiranno waxaan qaban weyne aan sheegno ummaddana yaynana jujuubinoo baasha haddaan hadda odhan waayo kac weeye kan waxba kama jiraan tan waxba kama jiraan haddaad igu kacdaan kaala booska dad soo yeesha mid kaloon feelgaroobayna kaansada waad mahadsanti salaamu calaykum melaha puntland lagu cadeeyo mowqifkiisa maxaa jira jubbalandna cadaysa mowqifkeeda
mowqif- mowqifka la cad- horta mowqifka la cadaynaya muxuu yahay waxaan idiin sheegay maaf jarmal baan ku hadlayay masaaf soomaali war natiijada cidda su-aasha laga qabo iyo cidda wax sheegaysa iyadaa sheegi doonto oo imanaysa dowladda federaalka ee yeedhisay iyo beesha lixaad ee ku raacdana waa idiin iman waxay idin yidhaahdaan wax ka dhaxaan waxaad i weydiinaysaan salaam calaykum